xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ayaa waxaa bulshada magaalada kismaayo ay iibsadaan qaraha iyo batiiqa oo booskooda ay gashadeen cambaha iyo babaayga waxaana bulshada ay u isticmaalaan cabitaanada qaar ka mid a dadka ka ganacsada kudaarta ee suuqyada magaalada kismaayo ayaa ka warramay faa'iidada qaraha iyo batiiqa sidoo kalena sababaha keenay in la waayay cambaha iyo babaayga bahalkan niyow batiiq yaa la dhahaa dadka qaarna qanjaar ay dhahaan marka niyow bahal aad iyo aad u wanaagsan waaye saddexdii sano hadda ugu dambaysay kismaayo owl lamaba garan jirin annaga beeraleydana waan ahay dadka gadana waan ahay saddexdii sano hadda ugu dambaysay hadda maasha allah aad iyo aada loo isticmaalayaa weliba haddee soonku aad u socnaa isaga bahal markii la cabanayo waa weliba hurdo macaanuu leeyahay dhaan dadka dadka dadka hurduu leeyahay dhaan maasha allah bahalkan iyo hadda qaraha aad loo isticmaalaa weliba qaraha bahalkana ka socod badan hadda markii loo fiiriyo bahalkan batiiqaa socod badan batiiq iyo qaraha walaalow qiimihiisa maasha allah mid dadka raaligelinayo baxashan hadda tan oo kaleet hadda waxay gadaan dadka labaatan kun oo shilin soomaaliya maasha allah marka qofkii tan gata batiiqa gata qaraha iyo asaga waa isku adiga qaraha laakiin lacag badan qaraha mirtiis saddex doolar laba doolar iyo bar qaara afar doolar ah tan labaatan kun hadii lagaa siiyo xaafadda idol ay ku filan tahay bahal fiican waay cadafada idol ay ku filan tahay tan walaalow haa idoo taalla la isticmaali jiray bahalkan qudaar fara badana dalka ka baxday oo hadda sidii hadda laftarka liin bambeelmadii liin dhanaantii ilaa hadda lama hayo qudaar badana oo la qasi lahaaya hadda babaygii cambihii far laguma hayo ilaa hadda cambuhumo kenya laga keenaa yaallo oo magaalada toddobaad hadduu yaallaba xataa bedel mayno nooc camba oo kale ma aha cambihii dalka wuu carfi jiray camba haboon buu ahaa laakiin camba aan haboonayna hadda kenya laga keenaa waana qaali markuu imaanayo ilaan wax dalka laga keeno isumugid qaraha wallaahi cambihiyaa kaga lahaa maadaama aweyn cambihii asaga iyo batiiqa waddanka noogu jiro labadaasaa isticmaalkooda hadda aan tiigsanaa ma ogiye cambaha wax gaara ma laha katib fatahaadii elino waxaa magaalada kismaayo ka go-ay qaybo badan oo ka mid ah qudaartii laga keeni jiray deegaanada gosha oo ay saameeyeen beerihii ku yaalay fatahaadihii dhacay